إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ganacsato soomaali ah ayaa dil iyo dhaawaca lagu geystay dalka koonfur afrika wiil dhallinyaro ah ayaa waxaa gaari ku jiray magaalada muqdisho taasoo keentay inuu goobta ku dhinto warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay qaybta saddexaad taxaanaha shidaalka ah ee magaciisu yahay shidaalka soomaaliya hanti baylaha oo la kala boobayo waxaa la baahiyey qaybta shan iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada buulafullay ee walayada islaamiga hebay shirkada shisheeye ayaa la wareegay howlaha dhismaha ee magaalada muqdisho taasoo sababtay inay shaqala-aan bahasan soo wajahdo xoogsatadii ku shaqaysan jiray xirfaddaas kulan wadatashi ah oo muddo toddobaada socday loogana hadlayay horumarinta dacwada ayaa wuxuu ku soo gebagaboobay degmada buqa qable ee walayada islaamiga hiiraan dalka kongo ayaa dil toogashaha ku xukumay in ka badan boqol iyo toddobaatan qof oo lagu soo oogay dembiyo kala duwan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ganacsato soomaali ah ayaa dil iyo dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay muwaadiniin soomaaliyeed burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah waxay gudaha dalkaasi did iyo dhaawac ugu geysteen laba ruux oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku nool koonfur afrika burcaddan ayaa weerara ku qaday laba dhalinyaro oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika iyagoona midkooda dilay kan kalena dhaawac u geystay kuwaas oo doonaya inay dhacaan hantidooda gobolka kibazulan lataal ee dalka koonfur afrika ayay burcadda ku dishay saadiq axmed xasan iyagoo sidoo kale dhaawacay maxamed daahir oo ganacsadaha la diray hal meel ay wada joogeen dilalka bareerka iyo kuwa qarsoodiga ah loo geysanayo dhallinyarada soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayey dhowaan ahayd markii dalka koonfur afrika dil loogu geystay ganacsado soomaali ah kaasoo dilkiisa ka dhacay magaalada kibtown ee dalka koonfur afrika wiil dhallinyaro ah ayaa waxaa gaari ku jiray magaalada muqdisho taasoo keentay inuu goobta ku dhinto faahfaahin ku saabsan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macal cabdiweli wararka aan ka helayno magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay gaari xamuul ah uu madaxa ka maray wiil dhallinyaro ah oo saarnaa mootofeekoon ah taas oo aad looga isticmaalo magaalada muqdisho shilka waxa uu ka dhacay isgoyska tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana warbaahinta uga warbixiyey dad goobjoogayaal ah kuwaasi oo ka dhowaa goobta uu shilka ka dhacay haddaba waa kuwaan iyaga oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen gaari iyo feekon oo nin gadaal ka saarnaay waddadii oo dhinac sosayd kala maraayo oo mootadii feekonta mishbeerigiiya waddadii jaamanoqod mishbeerigii saaroo islaa ninka gadaal saarnaay aa ka dhacay siduu markuu ka dhacayna labada lug taageer oo afarta iyo afarta dhexdoodu madaxii u galay saasaa ugeed madaxiiyaana baabuurka ku istaagay cuninkana naftu waa ku jirtay haddii mar daqiiqad ka soo gaari lahayn waa gurmud waa helilaa cuniga laakiin waxyarkoo dilayna waxay tahay waa jaamka waay soo saarnaay mootada ku dhacay bahaarkana madaxa ka mare daroolka bahaarkan waa orday eelkiisna hadda imaadeen wallaahi meedkiis cabbaaroo yaalay bahaarka bahaar weyn waa u jeedaa ma la qaadi karo cabbaaro ilaa laba sax maloo ku jiraadi magaalada muqdisho oo ay ku badan yihiin mootooyinka qaybahooda kala duwan kuwaas oo qaarkood ay ku shaqaystaan dadka waxrara waxaana marar badan halistan oo kale ay ka dhacday magaalada muqdisho iyadoona galaafatay dad badan oo ka mid ah dhallinyarada kaxaysta mootabajaajka warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa bahisay qaybta saddexaad taxaanaha shidaalka ee magaciisu yahay shidaalka soomaaliya hanti baylaha oo la kala boobayo warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye muslimiinti soomaaliyaan meeday leeyaaye
qaybta saddexaad ee taxanaha la magacbaxay batroolka soomaaliya hanti beelaha oo la kala boobayo ayaa si gaara diiradda loogu saarayay sooyaalka heshiisyada dhagaraysan ee shidaalka soomaaliya laga soo bilaabo tallaabadii ugu horreysay ilaa lagu keeno marxaladan dambe ee ay samaysantay dowladda federaalka dokumentariga oo loo diyaariyey qaab tixid ah ayaa ugu horeyn lagu sheegay in dalka soomaaliya uu leeyahay kheyraad nooc waliba leh oo ay dhif iyo naadir tahay dal isku wada kulansaday waxaana sooyaal ahaan la xusay in shidaalkii ugu horreeyey ee waddanka laga baaray kontameeyadii xilligii ay gumaystayaashii caddaanka ahaa joogeen dalka soomaaliya sida uu sheegay injineer cabdulqaadir abiikar oo ah qabiir dhanka shidaalka oo ka soo muuqday filimka ameerikaana adduunyada markaasna ugu horreeyey oo dagaalkii wax badan dhaawac weyn ma gaarin ameerikaanka marka asaga ayaa soomaaliya yimid oo maaragtay baarayay shidaalka soomaaliya shirkadihii ugu xoog badnaa ee maalgelintii ugu badnayd ee soomaaliya ayaa la geliyey kontankii kontankii bilowgeedii hore konton iyo lixdiina ceelashii ugu horreeyey ayaa talyaaniga ayaa ameerikaanka uu ka qoday soomaaliya dhulkan puntland waqooyi bari soomaaliya waxaa isagana ceelkii ugu horreeyey waxaa laga talyaaniga qodaya shirkad ajib ee dhihi jireen ayaa qoday meel sagale ee dhahaan marka oo u dhow mataqaanaa magaaladan bandarbayla u dhow marka ceelasha ka bacdi waa soo qodiniinkooda waxay noqotay wax joogto ah brofesor cabdi maxamed shuceyb oo isna ka mid ah khubarada uu filimku soo xiganayo ayaa sheegay in dalka intiisa badan ay waagaasi sahansadeen maraykanka iyo shirkado kale wuxuuna soo qaatay caddaymo uu cilmi ku ogaaday oo arrintaasi muujinaya shabeellaha hoose markaad timaadid waxaa arkaysaa meelaha kurtunwaareeya ka mid yihiin iyo sablaale eriyadeeda ka mid yihiin jidad waxaa jira jid maraykan la yidhaahda ayaa jira oo jidadka caadiga aan ahayn ka intaas dhexdeeda ayagan waxaa ku yaalaan dhowr ceelo afka sibir lagaga xidhay waay oo loo xidhay ayagana waxaa ku dul qoran toddoba boqol iyo toban haddaba adigu mid samee marka toddoba boqol iyo toban dhanka kale ka soo istaagoo aqribal toddoba boqol iyo toban erey ingiriisi ayay noqonaysaa toddoba boqol iyo toban marka dhanka kale laga soo istaago ereyga ingiriiska waxaa la yidhahdaa oil waa saliid iyo kaa hoosbixin waxaan u wadaa hadalkan da'yarta cusub ayaan wadaa the new generation aan u wadaa hadalkan sirtan inayna ka hoosbixin dokumentarigu wuxuu sheegayaa in qaybo ka mid ah shidaalka soomaaliya ku jira gaar ahaan dhanka badda ay shisheeyuhu ku ogaadeen dayax gacmeed tan iyo xilligaasi shisheeyuhu waxa ay danaynayeen inay la baxaan shidaalka dalka waxay heshiis la galeen siddeetameeyadii dowladdii uu hogaaminayay maxamed siyaad barre balse habka loo qaybsanayo ayay isku fahmi waayeen waxaana ay siyaasiyiintu sheegayaan in sababaha loo dumiyey dowladdaasi ay ka mid yihiin in xukuumaddaasi ay shisheeyuhu ku adkaysay heshiiska inkastoo burburkii dowladdaasi kadib uu dalku iska noqday waddanba ayowyaa ku leh haddana shisheeyuhu waxay fursaddii ugu horreysay oo shaar sharci loo gelinayo heleen markii la dhisay dowladdii cabdulaah yuusuf kolkaasoy wax ka bilowday heshiiska masana jirin wax midho dhal ah ama shidaal la soo saaray waxa uu filimku tilmaamay heshiiskii ay dowladdii shariif la gashay kenya ee badda qayb ka mid a lagu bixiyey islamarkaana uu saxiixo ka ahaa cabdiraxmaan cabshakuur in looga dan lahaa in qayb ka mid ah shidaalka soomaaliya la siiyo kenya dowladdii shariif way saxiixday tii xasan sheekh maxkamad ayay geysay si kenya loogu xukumo tii farmaajana maxkamadda ayay u aaday waxaana dhacday sidii ay shisheeyuhu qorsheeyeen oo ah in qayb ka mid a badda soomaaliya la siiyo kenya sida uu sheegay cabdirasaaq maxamed wasiirkii batroolka ee dhowaan xilka laga qaaday
soomaaliya xadkii ay dalbatay siday u rabeen looma wada helin waxaa jirta inay sameeyeen line oo ay ugu magac dareen adjusted line oo xuduudka cusub ah waxaan isleeyahay marka yacni boqolkiiba siddeetan soomaaliya wixii ay raadinayso waa heshay labaatanka kaleeto oo aysan helin waxaan isleeyahay de sababo ay ka mid yihiin labada dhinac in fair iyo equity loo sameeyo waxyaabahaas ayay yani tixgelin ku sameeyeen sidaas ayayna soomaaliya wixii ay wada rabtay boqolkiiba boqol aysan ku helin alfurqaan ayaa soo bandhigtay muuqaalada xasan sheekh iyo farmaajo oo u dabaaldegaya badda loo leexiyey kenya iyagoo markaa dadka soomaaliyeed u suuraynayay in soomaaliya ay ku soo guulaysatay badda uu cabdirasaaq caddeeyey in qayb laga siiyey kenya qofku waa dhihi karaa aniga intaasaan aan meeshaasaan ka qayb qaatay maalintaasaan waxaas ka qayb qaatay sidaasaan sameeyey qof waa dhihi karaa laakiin guusha weyn oo timiday qof ma sheegan karo waxaan u malaynayaa waa la sheeganaya hadii layihaha qof iga habboonoo sheega lahay ma jirto
xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda i c j macdantiiu shidaalkiiyay kufriga maalayidhaheen
waxaa filimka lagu sheegay xaraashka waalida iyo heshiisyada shidaalka ee horarka inay aad u xoogaysteen mudaxileedkii hore ee xasan sheekh kadib markii ay maraykanku ka saareen kumeelgaarka socdaalkii ugu horreeyey ee uu xasan sheekh ku tago waagaasi maraykanka ayaana ka turjumayey in sawiro lala galo kadibna laga saxiixdo kheyraadka dalka sida uu sheegay safiirkii xilligaasi dowladda u joogay maraykanka oo lagu magacaabo abuukar armaan madaxweynihii waxa soo socda wefdi uu soo hogaaminayo waxay u soo socdaan inna la ictiraafo maxaa waxa la ictiraafayo iyana ictiraafayo goormaadna go'aankan gaarteen in la yimaado waxaan ira ictiraafka laidiin sheegaayo waa masawir haddaad ictiraaf rabtaan in dowladdan la ictiraafsan yahay in kale websiteka state departmentka galo fiiri maxaa ku qoran kan kale waa photo opportunity wax leeyahay photo ah masawiraad iska qaadeen waaye wax ziyaaday kuu keenaysa mala waxaad ku bedelanaysid masawir ayaa ka muhiimsan mara kii waxaa la yidhi maya annaga masawiraan u soo socno masawirkii taasoo kale dukumentarigani waxaa laga heli karaa macluumaad ku saabsan heshiisyadii ugu waaweynaa ee dhanka shidaalka ee ay dowladda federaalka la gashay shirkado iyo dowlado waxaana si gaara uga dhex muuqanaya heshiiskii khiyaanada badan wata ee xukuumadda muqdisho la gashay shirkadda soma olangas iyo tallaabooyin lagu xaraashay batroolka soomaaliya oo ay fuliyaal ka ahaayeen shirkado ay dowladda federaalka la gashay heshiisyo lacago yar lagu siiyey balse lagu boobay hantida ummadda soomaaliyeed qaybta saddexaad ee taxanaha batroolka soomaaliya hanti beylaha oo la kala boobayo waxaa qaybaheeda dambe lagu ballan qaaday waxa xiga xalqadan mowduuc ahaan xalqada soo socota haddii alla doono waxaan diiradda ku saari doonnaa heshiiska shidaal ay dowladda federaalka la gashay turkiga ah iyo halisyo masiiri ah oo ku xeedhan
xalqada afaraad ayaa u muuqata mid xasaasi ah maadaama looga hadlayo xaalad taagan iyo heshiiska shidaal soo saarista ee uu xasan sheekh la galay turkiga oo ka mid ah dowladaha aadka ugu caanbaxay boobka kheyraadka waddamada muslimiinta oo aan ka xusi karno dalka liibiya muslimiintii soomaaliyaan meeday leeyaaye
waxaa la baahiyey qaybta shan iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada buulafullay ee walayada islaamiga ah ee baayi warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
muuqbaahiyaha janaalka wararka alkataybal akhbaariyaha ayaa baahiyey xalqada shan iyo labaatanaad ee silsilada taxanaha ah ee qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada taasoo si isku mid ah loo qaybiyey wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan ayaa lagu soo gudbinayaa saka qaybin laga sameeyey degmada buulafurlaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ee koonfurta soomaaliya filimka waxaad ku arkaysaa meel ka baxsan magaalada oo geedgaab ah oo laga qaybinayo geel iyo ari aad u fara badan iyadoona aan meesha ka marnayn dadkii la siinayay sakada oo isugu jiray masaakiin iyo fuqaro haddaba waa kuwan dadkii nasiibka u helay sakada oo la hadlay kanaalka wararka alkataybal akhbaariya waxayna mahad ballaaran u celiyeen allah ka sokow xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo siisay sakada ibraahim alow dhuwow mujaahidiin maana shan leef kiil ay yaa isiis mujaahidiin ilaahay madakad koroh kiyeele gaalada ilaahay ha dhibiy buur geeloob ukuntoorka dhaat allah kiyeele ilaahaas ugu tuugaay liyo xasan xareed sangar soddon iyo shan leef ilaah mujaahidiina siis khayr alla siiyo walla wanaashiy ilaahay wanaag ha siiyo gaalada alla jibiy muslimiin kor alla keena
ibraahim cali sheekh xasan eliiraa harakada al-shabaab guul allah siiyo wahad ay isiise soddon iyo shan neef eel sii ilaahay khayr ha sii ilaahay kor ha ka yeel gaalad alla ha jiliy gaalad guba gadaal u dhaah alla ha ka yeel maqaalkeera hoose noo quuseen mayka koo ee doodada may rooge buulo fulaay weligeed mayba isiiday irin mayba fada iniyana dhagad zikulo ogaada hadda soddon iyo shan neefo ooba alla deersii koree diiran boqol deersii u fadaa
جمالا بأخلاق المروءة بالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا
muuqaalkan ayaa ku dabafeelaya taxanaha loogu magacdaray mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan hijiryada oo si habsamele loogu qaybiyey wilaayaadka islaamiga ah ayna ka faa'iidaysteen boqolaal dad ah sakada ayaa ka mid ah tiirarka islaamka taasoo dhulka ay ka taliso xarakada al-shabaab si habsamele loogu qaybiyo sanad weliba
بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخي ذاك ائتلافي ومن قلب تصافي نمضينا نبالي
shirkado shisheeye ayaa la wareegay howlaha dhismaha ee magaalada muqdisho taasoo sababtay inay shaqala-aan baahsan soo wajahdo xoogsatadii ku shaqaysan jiray xirfaddaas cabdiraxmaan bader ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay sheegayaan in shirkadaha shisheeye ee doonaya inay gurtaan khayraadka ummadda soomaaliyeed ay dhibaatooyin fara badan ku hayaan xoogsatad iyo dhammaan xirfadleyda soomaalida waxayna iminku warar ku tilmaamayeen shirkadaha shisheeye ee la wareegeen howlihii dhismaha guriyaasha ee muqdisho midaasna ee sababtay shaqa la-aan baahsan ay soo wajahdo dhallinyaradii iyo dhammaan xogsatadii ku shaqaysanaysay xirfaddaasi dowladda federaalk ee uu hogaamiyey xasan sheekh maxamuud ayaa waxay dhihii dhaqaale ee magaalada caasimada inteeda badan u gacangelisay shisheeyaha horarka ku ah kheyraadka soomaaliya waxayna iminka xitaa ku wareejisay dhismayaasha guryaha qaar ka mid ah xogsatadii xirfadleyda ku dhaqan magaalada caasimadda oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka waramayaan xaaladda adeeg ee haysata iyo sida shisheeyaha loogu wareejiyey xirfaddii ay ku shaqaysan jireen ajnabigaa wadankii iska qabsaday asigaa shaqaysta lacagihii oo shaqaystana asigaa wadankiisa u dirsado wadankiisa wax ugu taraa annaga soomaaliya haddaan nahay wadani aan nahay oo dalka aan u dhalanayna darjiimanka ayaa sidaan u fadhinaa wax aan hayno iyo wax kale ma jirto xoog baan leenahay lixdan lixat waa taam farsamo yaqaaniin baan nahay waa shaqaysan karnaa laakiin shaqooyinkii dhan waxaan laga saaray cunuqabateen ajnabi ah farsamo yaqaanaa kuu soo horay farsamo yaqaanka ajaanibta ayay naftirkooda ayaa gacmahooda ka shaqaynaya rinjiila waa ayaga farsamo yaqaan waa ayaga korontiista waa ayaga tubiista waa ayaga anaga wax naga soo gaarayanba ma jirto halkaasaan ka fadhinaa magaaladii aan u dhalanaya halkaas ka fadhina fuundiyaashi shaqo male faryaamo shaqo male feerayool shaqo malaan waxaa waa iska dhacyaaca magaalada saas waaye shaqola'aan baagmudo suwaxi waa imaane adoo eberley ka tege aad iyo aad iyo aad dadka saameyn haweenka guryaha jooga ilmaha lahaayeena xaafadaha wareegay oo yaa dhar loo dhaqaadhahay iska daa raggii si kastaba ahaatee magaalooyinka iyo deegaanada ay kaarimiyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu shisheeyaha dalka ka hirgeliya ayaa waxaa ka jira shaqa la-aan baasan iyadoona dhallinyarada soomaalida ee midaasi ku qasabtay inay u tahriibaan waddamo kale intay jidka kusii jiraan ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan ama halkaas ay ku geeriyoodaan amaba ay gacanta u galaan magafe kulan wada tishi ah oo muddo toddobaad ah socday loogana hadlayay horumarinta dacwada ayaa wuxuu ku soo gebagaboobay degmada boqa qable ee walayada islaamiga hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi kulankan oo muddo isbuuc ah socday islamarkaana si wanaagsan loo soo agaasimay talooyin dhaxalgal ahna la isku dhaafsaday ayaa waxa uu dhex maray ducaadda wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka culimmada mas-uuliyiin ka kala socotay labada wilaayo iyo hoggaanka maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankan ayaa barbar socotay dowro loo qabtay ducaadda labada wilaayo ugu horayn goobta kulanka waxaa ka hadlay mid ka mid a culimmada diinta islaamka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين waxaa farxad weyn noo ah inaan ka qayb galno mu'tamar oo tashaawuriya oo dacwada iyo ducaadda lagaga hadlayo si ay diinta islaamka usii socoto awalan asalba dacwadan iyo ducaadda ururintooda iyo horumarintooda iyo dadka gaadhsiintiisuba wax waajiba mise waa wax sunno ah dabcan waa wax waajiba ilaahay subxaana wa tacaala amare ayuu bixiyey waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruuf wayanhowna cani ilmunkar ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن nabiga saasoo kale calayhi salaatu wasalaam waa amray in la ysu dardaarmo xaqa waana dacwada kow ka ah xaqaa la ysu dardaarmayo oo diinta islaamka oo dadka la barayo waa middaa iyadaa wabilaahi towfiiq sala allahu calaa muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasallam tasliiman intaa kadib kulanka wadatashiga ah waxaa soo gebagabeeyey sheekh guuleed abuunabhaan oo ku hadlaya afka labada wilaayo wuxuu ugu horeyn ka hadlay sida dacwada islaamka lagu horumarin lahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله سيدا بورك كوكورا وأدر كيسان وشر كلا وضتشئة وحلق وضتشان يوليسويدين أي تهي سيدا دعوة أن كهر مرنا سي دتك اللوغ سيو وحي أبهنايين والله سبحانه وتعالى nabigiisa moxamed oo u soo dhiibay waxa raggaa meesha fadhiya ee maanta ducaadda u yihiin oo ay dadka ugu yeerayaanna waxaa weeye ilaahay baa dadka loogu yeeraya dadka waxaa loogu yeeraya ibliis inay khilaafaan dadka waxaa loogu yeeraya nebi moxamed inay raacaan calayhi salaatu wasalaam dariiqaas badbaadada haddaan dadka loogu yeerin oo calaa cilmin aan loogu yeerin waxa adiga aad taqaanaad qof ku daaweyn kartaa sida uun idin muuqatana meesha dowraa lagu bixiyey oo duruus kala duwan waxaa la kala qaatay taqaariirta dacwiga ahayd ummaddan hadday diintooda fahmaan cadowgooda way fahmayaan xabiibkoodana way garanayaan waana hormaraynaa insha allahu tacaala waxaan gaaraynaa washington iyo roman gaaraynaa
waaliga ayaa intaa ku daray dardaaran ku socda ummadda muslimka ah islamarkaana ugu baaqay in ducaadda ay garab istaagaan kana faa'iidaystaan cilmiga ay soo xambaareen si guud warkayga waxaan ku gabagabaynaya ama dardaarankayga mujtamaca guud oo muslimka ah raggaa ducaadda oo hadda la soo afeeyey oo socda shaqada ay qabanayaan ama gabar noqo ama wiil noqo ama duqwaayeela noqoe ha loogu kaalmeeyo ilaahay dartii waxaa looga dhagaysto niyada ha loo wanaajiyo ha la nashaadiyo ha la tashjiiciyo jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabilaahi towfiiq waxaa marar badan sidan oo kale wilaayaadka islaamiga uga dhaca kulamada caynkan oo kale ah kaa oo lagu arrinsanayay horumarinta dacwada islaamka mustaqbalka iyo badbaadada adduun iyo aakhiro ee bulshada muslimka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dalka kongo ayaa dil toogasho ah ku xukumay in ka badan boqol iyo toddobaatan qof oo lagu soo oogay dembiyo kala duwan in ka badan boqol iyo toddobaatan maxbuus oo dil toogasho ah lagu xukumay ayaa laga soo dejiyey caasimadda dalka kongo waxaana la geeyey xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaalla waqooyiga dalkaas halkaas oo lagula fulin doono xukunkooda dilka ah sida ay xaqiijiyeen maamulka dalkaas wasiir ka tirsan dowladdaas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in toddobaatan ka mid ah dadka lagu xukumay dilka toogashada ah lagu soo wareejiyey xabsiga dhexe ee caasimadda dalka kongo marka lagu daro boqol iyo laba maxbuus oo kale oo horey loogu hayay xabsiga anjinga ee waqooyiga gobolka mongalla maxaabiistan oo da'dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa soddon iyo shan sano ayaa dhammaantood lagu soo eedeeyey inay ahaayeen burcad horay u geysatay falaaldembiyeedyo sida mid ka mid ah mas-uuliyiinta dalkaas oo u sheegay wakaaladda wararka ee associated brice afartan iyo shan qof ayaa lagu fuliyey dil toogasho ah dabayaaqadii bishii desembar halka konton iyo toddoba kalena lagu fuliyey dil toogasho ah afartan iyo siddeedii saac ee lasoo dhaafay xukunada dilka ah ayaa isdabajoog ka noqday dalkan iyadoo ay ugu wacan tahay burcadda oo ku sii badanaysa waddanka bishii saddexaad ee maarso laba kun afar iyo labaatankii dowladda kongo ayaa ku dhawaaqday inay soo celisay xukunada dilka ah ee lagu fulinayo dadka gala falalka burcadnimada ah bishii mey siddeed askari oo ka tirsan ciidamada dalkaas ayaa lagu xukumay dil toogasho ah halka bishii toddobaadna shan iyo labaatan askari oo kale lagu helay dembiye kuwaas la mid ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa